hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa gargaar bini-aadanimo oo deg deg ah u dirtay deegaanada hoostaga degmada raagaceele ee gobolkani shabeellada dhexe halkaasi oo ay ku nool yihiin qoysas danyar ah oo ay saameysay abaaraha iyo colaadaha mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa ka warbixisay waxyaalaha uu ka kooban yahay gargaarkani waxaan joognaa baqaarka weyne kaydka hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waxaan halkan ka sagootinaynaa sagaal baabuur oo raashina raashinkaas oo kusii jeeda deegaanka maamul goboleedka hirshabeelle degmooyinka qordheere iyo raagaceelle waxaa garabkayga taagan nabadoonka deegaamadaas nabadoone waxa aan maanta halkan kugu wareejinaynaa sagaal baabuur oo raashin ah oo gargaara oo hay-adda maareynta musiibooyinka u dirayso dadka walaalaheenna ee degan deegaanada aan soo sheegnay ee ah qoordheele iyo raagaceelle waxaan rajaynaynaa raashinkan inuu ku aaday xilligii loogu talagalay oo munaasabka ah inuu ku aaday dadkana looga faa'iidayn doono waana mas-uuliyad idin saaran annagana aan gudanay waajibaadkeenna dhinaca kale waxaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed u mahad celiyey nabadoonka degmada raagaceele waxa uuna sheegay in dadkii loogu talagalay in ay sii doonaan waxaan u mahad celinayaa hay-adda maareynta masiibooyinka sodmo oo na siisay deeq raashina oo sagaal baabuura oo ay ugu tala gashay hirshabeelle degmada raagaceelle iyo deegaanka ku xeeran aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa hay-addaas aadaan ugu mahad celinaynaa waa ku mahadsan tahay dadaalka ay samaysay waxaan rajaynaynaa inay sii waddo oo sii labuuji baarto waxaan u kaloon u mahad celinayaa guddoomiyaha maxamuud macalin waa u mahad celinayaa waana ku mahadsan yihiin waana ka guddoonna sagaal baabuuroo raashina shixnadahaas aadaan uga guddoona deeqdaani gargaarka ah ayaa waxay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo ay ugu talagashay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanada hoostaga degmada raagaceele kuwaasoo ay saameeyeen abaartii colaadaha ka jiro halkaasi